السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan marka hore u mahadnaqayaa dhammaan dadkii ka soo qayb galay xafladan ama daafurka ururka puntland diaspora forum ama golaha qurba joogta ee puntland waxaan kaloo mahad gaara u jeedinayaa dhammaan intii kasoo qayb qaadatay inaynu maanta halkaan soo gaarno marxalado badan buu soo maray ururka puntland diaspora forum waa laga hadlay mar raba inaan ku laabto maanta wuxuu marayaa meel fiican oo runtii xubin fiican oo ay minnesota candidate u tahay in ay qaadato hoggaanka puntland diaspora inay u noqoto xarunta puntland diaspora marka laysku soo duubo dhammaan meelaha ay hadda ka jirto sida canada yurub iyo maraykanka waxaan rabaa laba arrimood inaan kusoo gabagabeeyo shirka kadibna announcement aan sheego ku saabsan wafdiga madaxweynaha iyo qaabka ama shirarka soo socda ee madaxweynaha lagu soo dhaweynayo taa dib baan udhiganayaa dadkana waxaan sunayaa inaan laga tegin aada bay muhiim u tahay waxaan rabaa inaan ka hadlo laba qodob oo ah b d f waxyaalaha looga baahan yahay puntland diaspora forum waxay b d f shaqaday qabanayso waxaa ka hadlay madaxda b d f iyo runtii xaamid oo si fiican u sharax sharaxaad uga bixiyey b d f waxay soo wadaa inay samayso website website-kaasu haddaba wuu jiraa laakiin waxaa la sameynayaa database dadka mambarada ah ee mambriskaahi ay ay ay lagu lagu record gareeyo mustaqbalka waxaa la rajeynayaa in la sameeyo membership online ah oo qofku inta hadda waraaqaha buuxin lahaa uu online-ka ka buuxin karo membershipkiisa haddii fee uu jirana feegaas online uu ka bixin karo waxyaalaha kale oo b d f ku gacanta ku hayso waxaa ka mid a in la sameeyo email list dadkoo dhan ah meel kasta ha joogeen inkastoo jabtar kastaah uu yeelan doono email group ama meel wararka iyo evatiska soo socdo la isugu gudbiyo waxay qeyb waxay kaloo qeyb weyn ka qaadan doontaa b d f mediaha iyo wararka ama ha noqdaan wararka puntland ama kuwa ka socda dadaalada ka socda wadamada qurbaha ha noqdaan in ay samayso media news oo dadka ay ku gaarsiiso wararka jira taas waa waxyaalihii looga baahnaa puntland diaspora forum haddaba waxaa isweydiin mudan maxaa dadka looga baahan yahay dadweynaha reer puntland maxaa looga baahan yahay maxay tahay qeybta laga rabo inay ka qaataan kow waa membership in qof kasta oo reer puntlandihi oo danaynaya hawshaan puntland diaspora forum iyo waxa ay qabanayso kuna qanca in uu member ka noqdo markuu member ka noqdo wuxuu ku yeelanayaa talo wuxuu ku yeelanayaa wuxuu madax buu ka noqon karaa qeyb buu ka qaadan karaa kadib waxaa loo baahan yahay in expertise dadka aqoonta leh oo laga yaabo in ay xirfad gaaro iyagu markaa ay ku takhasuseen ay leeyihiin dadkaas waa dadka yacni puntland diaspora forum ay aada u danaynayso inay qeyb ka noqdaan hawshana wax ka qabtaan lagana faa'iidaysto expertisekooda taas waxay sahlaysaa in puntland diaspora forum ay noqoto meel koobta dadka ehelka u ah hawshaa iyada ah qeyb xooganna ka qaadan kara gaarsiin karana ujeedooyinkii loo sameeyey ama loo aasaasay puntland diaspora forum sida aada looga sharqamiyey annagu waxaan nahay kumeel gaar hawshana waxaan ku qabanay si volunteer ah runtii laakiin hawshaan nuxurkeeda ama biyo dhaceeda waxaa yeelanaya dadka membriska ah oo ayagu noqonaya kuwa ownership-ka leh ayagu noqonaya kuwa talooyinkooda la qaato ayagu noqonaya kuwo inta ama annual ama sanadkiiba mar ama lixdii biloodba mar inta fariista go-aamo gaari karo wax ka bedeli kara eh, balowiska iyo sharciyada haddaba jira Eh, waxaa kaloo dadka looga baahan yahay runtii oo mudan in la isu sheego in ciddii loo arko inay dantaa guud xagaldaacinayso ama eh, eh, eh, si aan munaasib ahayn u faafinayso eh, eh, hadallo aan munaasib ku ahayn in dadku meel uga soo wada jeesto oo lala hadlo oo la qabto maxaa yeele haddii laga aamuso waxay noqonaysaa in markaa raalli laga yahay ama la daayo eh, ama hawshii iyo dantii guud oo loo kacay ay ay ay ay dhaawac gaarsiiso marka taas waa xil runtiina wada saaran kulligeen qofkii mambera iyo qofkii aan mamber ahayn Eh, laakiin jecel wanaagga iyo iyo iyo iyo danaha puntland in hawshaa maanta iftiinkaa baxay oo dadka aqoon-yahanadahi ay wadaan oo eh, yacni lagu ga- eh, eh, la rabo in wax badan looga qabto haddii ay noqon lahayd dadkeena halkan jooga iyo haddii ay noqon lahayd maamulka puntlandba in runtii ay ay mudan tahay in la taageero garabna la siiyo Eh, ay tahayna arrin runtii muddo badan ee lagu taamayey oo dadku hadal hayeen oo ma garanaysaay la isweydiinayay goormay imaanaysaa fikirka noocaana iyo caqliyadda noocaana iyo eh, eh, eh, mansabka noocaana goormuu imanayaa oo dadkeenna ay tabayeen eh, eh, doorka isaga ah Eh, labadaas qodob baan kusoo koobayaa waxaan rabaa inaan announcement sameeyo eh, ah eh, wafdiga madaxweynaha Eh, waa maqlayseen maanta waxaan la hadlay laba wasiir oo ka mid a wafdigii madaxweynaha madaxweynihii waa noo suurtoobi weyday inuu na- eh, nala soo hadlo Eh, laakiin waaba noo soo socda halkaan noogu imanaya marka eh, waxaa jira eh, waxaan rabaa inaan eh, eh, arrin laga hadlay xoogaa eh, clarification ku sameeyo runtii Eh, madaxweynaha iyo wafdigiisa dabcan waxay u socdaan oo minneapolis u imaanayaan inay dadka reer puntland ee halkan jooga maadaama minnesota ay tahay meesha dadkeenu ugu badan yahay inay dadkii arkaan la hadlaan eh, dhegaystaan talooyinkooda iyo wixii dadku ay rabaan in maamulka puntland uu sameeyo ama wax ka bedelo taas muhiimadda ugu weyn ay u imaanayaan halkan waa taas Eh, dadkuna waxay xaq u leeyihiin inay madaxdoodii eh, eh, oo runtii historic ah maanta waa markii ugu horeysay ee madaxweyne puntland ah uu yimaado minnesota marka waa arrin taariikhiya waa arrin historiga Eh, iyadoo taas ay jirto eh, madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa eh, eh, eh, casumaad u diray puntland diaspora forum wayna ka soo jawaabeen waxaana hawshaas halkaan markay yimaadaan gacanta ku hayn doona puntland diaspora forum iyo waxgaradka iyo odayaasha iyo eh, dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada Eh, sidaa awgeed waxaa jira casho ka dhacaysa hotel Eh, cashadaas waxaa loogu talagalay inay dhacdo sagaal iyo labaatanka madaxweynuhu wuxuu imaanayaa sideed iyo labaatanka bisha cashadaas waxay dhacaysaa sagaal iyo labaatanka maalinta eh, mondayda ah haddii alla idmo Eh, cashadaas waa saddex boqol oo qof Eh, waxaa lagu gelayaa eh, fee boqol dollar qofkiiba Eh, waxaana loogu talagalay in kharashyaadka baxaya lagu kofargareeyo Eh, ma filayo eh, qof reer puntland ah oo maanta raba inuu madaxweynihiisii arko oo la hadlo oo soo dhaweeyo oo ka qayb qaata inay eh, eh, lacagtaasi wax dhiba ku tahay Eh, intii inta dadka la dhex galo eh, lacag laga guri lahaa waxaan eh, door bidnay inaan qaabkaas isticmaalno Eh, waxayna sahlaysaa howlo badan oo hadda loo baahan yahay in la qabto runtii Eh, taas dadkaas saddexdaa boqol baana waxay noqonayaan dadka officially yacni soo dhaweyntii marka la yihahdo kulligeen waa soo waa soo wada dhaweynayna madaxweynaha laakiin saddexdaa boqoli waa dadka qaatay culayskii wey dadka eh, eh, qarashyaadka wax ka bixiyo wa then waxay waxaa la oran karaa somehow inay yihiin dadka eh, soo dhaweynta qeyb weyn ka qaatay Eh, taasi waa taas waxaa jira shir ka dhacaya convention centerka oo dhacaya soddonka juun oo ah maalintii xornimada waa kowda july soddonka juun habeennimadeedii waa eve waxa la yidhaahdo maalintii dabaaldega eh, eh, fiidkii ka horreeyey badanaa wadamadan saasaa loo sameeyaa booqdor ma bishii iyadoon noqonayso ma noqo ma noqonayo Eh, saasaa loo sameeyaa marka habeenkaas waxuu noqonayaa habeen runtii loogu dabaaldegayo xornimadii ko kowdii july oo ahayd maalintii gobolada koonfureed ee soomaaliya xornimada qaateen madaxweynuhuna inuu ka faa'iideysto fursaddaas runtii qaaliga oo uu soomaali oo dhan la hadlo isagoo fursaddaa ka qe- ka qeyb qaadanaya la iskuna darsaday ahay Ahay, waa shay. marka eh, labadaas howlood waa labada howlood oo runtii ugu muhiimsan hadda oo gacanta lagu hayo Eh, eh, waxaa kaloo jiri doona eh, in uu madaxweynuhu intuu joogo uu arki doono eh, madaxda gobolka aynu la joogno Eh, dadaalo badan baa socda oo madaxdaasi inay eh, ama si gaar u arkaan ama madasha guud oo laisugu imaanayo ay ay ku arkaan madaxweynaha Eh, shirki waa inoo xiran yahay waa salaamantihiin